aad baad u mahadsan tahay haashin cabdinaasir iiraan ayaa waxay u muuqanaysaa inay ku guulaysatay dagaalkani maadaama iyada looga fadhiyo in ay soo afjarto dagaalkani dhanka maamulka yuhuudda ayaana u muuqda mid ka shallaynaya waxa uu ku kacay haddii aan gudagalno xaaladda hadda ka taagan gobolkaasi sida uu waramay bolomberg iiraan ayaa bilowday inay si qarsoodi ah u jebiso oo ay gasho una adeegsato kaamirooyin amniga ku xiran gudaha maamulka yuhuudda ay u ururiso xogo sirdoon arrintan ayaana si weyn u muujinaysa sida iiraan u horumarinayso awooddeeda sirdoon ee dhanka elektroniga iyadoo tallaabadani ay suuragelinayso iiraan in xogta laga helayo kaamirooyinkaasi u adeegsato beegsiga bartilmaamidyo istaraatiijiga ah ama in la helo dhaqdhaqaaqyada ciidamada maamulka yuhuudda sida lagu sheegay warbixinta bolomberg sawiro laga soo qaaday magaalada xiifa oo ah magaalada labaad ee dhaqaalaha iyo tiknolojiyadda ay maamulka yuhuudda ayay gantaalada iiraani ku dhaceen si xuna ay u saameeyeen magaaladan ayaana hawanaysa gubanaysa waxaan isbedel badan ayaana ku yimid magaaladaasi goobo kastoo ay weerartay iiraan waxa ay si toosa ugu dhacayeen gantaalada iyadoo mar horeba warbaahinta maamulka yuhuuddu bilaabeen inay ka hadlaan in nidaamka difaaca uu burburay nidaamkii difaaca ee maamulka yuhuudda ayaana gebi ahaanba burburay iyagoo cabashooyin badanna lana saadaalinayo in aysan jirin difaac dambe ee maamulka yuhuudda kaga aadan weerarada ka imanaya dhanka yaraan telefishinka aljaziira ayaa kasoo xigtay warbaahinta maamulka yuhuudda inay iiraan u adeegsatay weeraradii u dambeeyey ay ku qaaday maamulkaasi gantaalo wata madaxyo wax burburiya oo ay ku dhex jiraan ilaa saddex iyo labaatan gantaal oo yaryar iyo walxo qarxa oo kale taasi oo ka dhalatay in hal weerar lagu beegsado bartilmaamidyo kala duwan waxaana gantaaladani si cad ay u muujinayaan in xitaa ay godadkii ugu galayaan maamulka yuhuudda ay gabaadka ka dhigteen wargeyska maamulka yuhuudda ka soo baxaa ee maarif ayaa ku waramaya in ugu yaraan saddex qof oo ay ku jirto haweeney lagu dilay gudaha goobaha gabaadka laga galo weerarada iyadoo sheegtay inay u muuqato gantaalada iiraan inay awood u yeesheen inay gudaha u galaan goobaha dhulka hoostooda ee maamulka yuhuudda ka galeen weerarada haddii aan dhanka diblomaasiyadda iyo waxaa ugu dambeeya ee bariga dhexe haddaan usoo noqono dhanka putin waxaan taageerayaa buu yidhi iiraan dadaalka ay ugu jirto ilaalinta xuquuqdeeda sharciga oo ay ku jirto xaqa ay u leedahay tamarta nucleerka ee nabadeeda wasiirka arrimaha dibadda iiraan abaas aragi ayaa markii uu soo dhammaaday wadahadallada maanta jeneva kula yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ingiriiska jarmalka iyo faransiiska wuxuu warbaahinta u sheegay iiraan wax gorgorta ay kama gelayso xuquuqdeeda kumana soo laaban doonto wadahadal diblomaasiyaed ilaa la joojiyo weerarada wasiirka arrimaha dibadda abaas aragi ayaa mar kale sheegay ma garanayno sida mar dambe ugu kalsoonaan karno maraykanka wasiirada arrimaha dibadda ee yurub ee la kulmay abaas aragi ayaa sheegay waxaan ka wada hadlaynaa sidii loo heli lahaa waddooyin diblomaasiyadeed oo dib loogu bilaabo wadaxaajoodka nucleerka iyo joojinta dagaalka iyadoo trump uu xalay sheegay inuu sugayo kulanka jeneva natiijada kasoo baxda haashimo wixii war oo kasoo baxa arrimahan diblomaasiyadda iyo weeraradaba waxaan dhegeystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe